magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan sida haweenka ugu qayb qaadan karaan qorshaha qaran ee nabadda iyo amniga waxaana soo qabanqaabisay tababarka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya tababarkan oo soco doona muddo laba maalina ayaa waxaa ka qayb galaya haweenka ku nool degmooyinka gobolka banaadir culamaa udiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka sacdiye maxamed nuur agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixisay ujeedka tababarka marka ujeedada ka dambeysa in tababarkan la qabto ayaa waxa ay tahay in bulshada la fahamsiiyo marka ay maqlaan qorshahan qaran ee haweenka nabadda iyo amniga macnaha guud ama sida ka muuqata macnihiisa ma ah laakiin waxyaabaha faa-iidada leh ee ku hoos duugan amaba aarafar tiir ayuu marka hore ka kacaa afartaas tiir waxyaabaha muhiimada leh haweenkana markaasi kor u qaadayo aqoon ahaan xuquuq ahaan iyo markaasi ka qaybgal muuqda ahaanba uu yahay macnihiisa hadday ahaan lahed xitaa dhinaca amniga iyo maxaanku dhahaa nabadana iyo xalinta khilaafaadkaba haweenka in ay noqdaan kuwa markaasi door muhiim ah oo muuqda kasaad ka warqabtaan haweenka marka ay timaado xalinta khilaafaadyada marka ay dhacaan iyagu waxay qeybtooda inta badan lagu yaqiinay horey in ay haweenka markaasi ay u ololeeyaan oo markaas labada dhinac heese iyo wax u sameeyaan hase ahaatee doorka hadda laga rabo haweenka waxay tahay in ay fariistaan miiska wadaxaajoodka sida oday dhaqameedyadaba ay u fariistaan maadaama haweenka iyagu ay yihiin sida lagu ogaya haweenka soomaaliyeed haween nabadeed